waxaad og tihiin xukuumaddan uu maanta madaxweyne siirey madaxweynaha ka yahay in ay saxaafaddii madaxa bannaanayd ee somalilan xaburinayso inay cagajuglayn iyo dhibaato badan ku hayso inay nimo dhallinyaro saxaafadda ah shalay la xidhxidhay oo nasiib darro ah in la caburiyo saxaafadda madaxa bannaan dimuqraadiyadda aynu haysanay ee reer somalilan oo dhan ku faanayeen waxay ahayd saxaafadda madaxa bannaan waa saxaafadii malaha siiraay waa ilaawe ku helay kursigan maanta ku fadhiya madaxweynenimada waa ayaan daro waana wax laga xumaado in maanta somalilan lagu xidxido saxaafadda waanu cabaaraynaynaa haddaanu nahay xisbiga wadani aad iyo aad baanu arrintaas uga xunnahay waxaan u malaynayaa madaxweyne siiraanyo wuxuu u socdaa uu doonayaa inuu keligii talis noqdo laakiin dalkani taa ma qaadi karayo diyaarna uma aha waxaa marag madoona dawladdii muxuu ahay siyaas bare caburintii iyo dhibaatadii dadkan ay ku bilowday bay dadkani ka xoroobeen cagajuglayn iyo ciidamo wadooyinka la dhiga dadkani diyaar uma aha yeelina maayaan waxaan iyadna aad iyo aad u cambaaraynayaa oo hadda nagu soo kordhay in wafdigu hogaaminayo musharaxii xisbiga wixid jamaal cali xuseen in haddan lagu joojiyo cabudla oo ciidamadii ciidamo tiro badan cabudlo hadda ku sugan yihiin oo loo diiday in isagoo u socdaal iyo gebli inuu gebli galo musharaxaasi taasina waanu cambaarayna waanu nasiib daro waana waxa qaranka somalilan iyo dimuqraadiyadda wax u dhimaysa waana wax laga xumaado maanta la yidhaahdo xisbiyada mucaaradkiihi ma bixi karaan oo meel ma tegi karaan oo wax aad looga xumaado waxaanu aad iyo aad uga xunnahay waxaanu aad iyo aad uga damqanaynaa in dalkeennii hooye somalilan xisbiyada badhna in xisbiyada laga joojiyo in ciidamada qaranku ay noqdaan ciidamo loo adeegsado xisbiyada mucaaradka in ciidamada qaranku ay noqdaan ciidamo loo adeegsado dhaliyada saxaafadda ee madaxa bannaan waxba aanu ku haynin saxaafadda taas aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu dawladda siiraayo ku boorinaynaa inay go-aanadan ay qaadanaysaa ay meelgadhac ku yihiin qarannimada iyo geedi socodka dimuqraadiyad ee somalilan in maanta loo diido jamaal cali xuseen oo musharaxa oo u socdaalayay gabiley oo booqasho gaaban ku tegay in maanta caabudla ilaa iminka ciidamada qalabkasi ay ku joojinayaan isaga iyo faadmo siciidba waa arrin laga xumaado weeye waa arrin dhaqanka somalilan aan hore ugu jirin waxaanu leenahay taas hadday sii socoto de berika maalina waxa weeyaan in xisbiyadu ay u baxaan burco iyo berbera la diidi doonaa waa arrin aananu qaadi karin anagu ka macaarad ahaan arrinkaana waxaanu leenahay hadday xukuumaddu deg deg inoo noqon weydo tallaabe waxay ka hesho waa wax iyadu ay kasban doonto haddii la yidhaha waayo iyaga talada dalka xukuumad maanta iyada haysa aad iyo aad baan arkaa ugu xunnahay aad baan saxaafadda madaxa baanaan ugu mahad celinaya intaasa kulley hadalkay kusoo koobaya haddii la yidhaha
bismi illahi raxmaan raxiim sidaa uu guddoomiyuhu sheegay waxaad la socotaan in wargeyska hubaal la weeraray oo ay weerartay xukuumadda somalilan markii la weeraray waxa ay hubaal qabteen xubin ka mida dhagarqabayaashii soo weeraray wargeyskaas waxay u gudbiyeen dawladda xukuumadda oo ay gacanta ka geliyeen dhagarqabaha ay qabteen xukuumaddu waxay caddaysatay inay iyadu weerartay wargeyska hubaal sababtoo ah waxay sii daysay maalin cad ninkii weeraray wargeyskaas ee gacanta lagu dhigay oo ay u badheedhay inay suuqa ku sii dayso iyadoo sharciga hor keenin iyadoo dawgii sharciga ahaa ee somalilan marinin saxaafadda madaxa bannaan iyo wargeyska hubaal waxay ka dhiidhiyeen dhacdada noocaasa ee lagu xadgudbay sharcigii somalilan ee lagu xadgudbay xuquuqdoodii dabadeetna waxay isku dayeen inay codkooda muujiyaan oo ay mudaharaad salmi ah oo ay ogeysiiyeen wasaaradda iyo cidday khusaysaba ay sameeyaan waxaa loogu abaalguday in jeelka lagu guro cuntadana loo diido bulshada somalilan waxaanu u sheegaynaa oo aanu ugu celcelinaynaa oo aanu dareensiinaynaa shacabka somalilan ee dalkan iska leh in siilaanyo noqday keli taliye in ay xidhxidhayaan dhallinyaradii saxaafadda inay habeenkii u daadanayaan oo ciidanka u adeegsanayaan oo nooc fawdo ah ay isticmaalayaan waxa wax walba ka sii daran oo xuquuqda aadamaha iyo sharciga iyo xataa taliya keli taliyayaashu ay ka xishoodeen in qof xidhan oo saxaf iyo cuntada loo diido waa nasiib darro dhacday dawladdii daahir riyaalo kaahin xilkii ay kala wareegeen jiilaaye iyo xukuumaddiisu iyo qarankii isku duubnaay ay kala wareegeen maalinba waax bay cunayaan maanta waxay cunayaan xorriyatul qowlkii saaka waxay cunayaan xisbiyadii qaranka wataa laydiin sheegayo in xisbigii ucid oo u socdaalay gabiiley lagu xidhay dhexda oo ciidan loo dhigay waddada u dhaxaysa hargeysa iyo gabiiley oo la yidhi ma geli kartaan gabiiley bulshada somalilan waxaanu leenahay sidani ma aha nidaam sidani waa kelitalisnimo sidani waa dhafoor taabasho sidani waxay caddaynaysaa inaan siilaanya doonayo dalkan inuu ka dhigo maamulkiisiyaad barro oo kale shacabka somalilan waxaanu leenahay dalkan idinkaa leh haddaydan ka dhiidhiyin maanta arrintaa dhacday waxaa dhici doontaa in in uu siilaanyo shacabka guryahooda uguta uu kasoo xidhxidho waxaanu shacabka leenahay oo ku celcelinaynaa ku adkaynaynaa shacabow ha laga dhiidhiyo dalkan idinkaa leh annaga waajibaadkaygu waa inaan idin soo gaadhsiino waxaanu idin ogeysiinaynaa oo idinku celcelinaynaa in dhallinyaradii saxaafadda la xidhxidhayo gardarro lagu xidhxidhayo goobahooda habeenkii loogu daadanayo dabadeetana cuntada loo diidayo lagu xidhayo qolka ugu liita saldhigyada waxaa kaloo niidan ogeysiinaynaa shacabow in in hadhcad xisbigii qaran ee ucid ee mucaaradka ahaa oo safar ugu baxay gabiiley la yidhi gabiiley ma tegi kartaan oo ma geli kartaan oo xaq uma lihidin inaad gabiiley u socdaashaan waxaanu leenahay shacabow ka kaca arrintaa ka dhiidhiya ka diira haddii kale waxaa iman doonta somalilan oo uu mar labaad siyaad barre magac kale wataa ka soo baxay wasalaamu calaykum